annaga waxaan u baahannahay bulshadeenna cudurro badan baa ku dhacay markuu garaadku hoos u dhacay dhibaato aad u badan baa dhacday waxaan u baahannahay inaan caqliga soomaaliga ah inaan daweynaan u baahannahay waxaan u baahannahay sida aan u fakerno inaan bedelno waxaa inala aaday qabyaalad waxaa inala aaday nafta keliya inaan anigu iska fakero musuq iyo musuq maasuq waxaa inala aaday argagixiso iyo in qof soomaalihii walaaladiis isku dhex qarxiyo oo laayo ayay inala aaday kii caqliga ahaa ee soomaaliga ahaa in dib loo baadi goob ayuu u baahan yahay yaa baadi goobaya maanta meeshan la fadhiyo dadka fadhiya ayaa laga rabaa inay soo helaan caqligii soomaaliyeed isagii oo caafimaad qaba oo fayow waxaan ognahay oo aan qarsoonayn dadka soomaaliyeed nooca ay yihiin iyo sida ay u kartida badan yihiin sidaa darteed waxaan filayaa maanta halkan kulankan barakaysan ee wanaagsan in ay ka soo bixi doonto wax wanaagsan oo boqolaalka sane oo soo socda bulshadeenna saameeya waxaan marka halkan runtii uga mahadcelinayaa ciddii soo qabanqaabisay oo aan runtii si gaar ah sida la sheegayba u xusaayo doctor hodan iyo dhammaan inta kale ee runtii kala shaqaysay hawshaas oo aan filayo inay muddo dheer kasoo shaqaynayeen sida aad la wada socotaan horumarinta karaanka bulshadu waa rukun ka mid ah rukunada aasaasiga oo ah tiirka afraad ee horumarinta bulshada ee sida uu wasiirkeenu sheegay n t p-ga waxaan u bedelay ama national transformation plank ee xukuumadda danqara waxaa kale oo aan hubaa inaad ka warqabtaan in aysan jirin bulsho hormartay ayada oo aan hormarin oo aan ka shaqayn in ay kor u qaado karaanka bulshadeeda dhinac kasta oo ay tahay sidaan awood u yeelanno waxaa muhiim ah inaan ilaahay kaashanno islamarkaana aynu ka dhaqaaqno ama aan ka bilowno meesha saxdaa aan sheegay ee ah inaynu caqligeenna sidaan ku toosin lahayn horta marka inaan ka bilaabanno oo aan u ogaan lahayn waxa aan wadanno war wixii wuu sahlan yahay laakiin wixii innagaa haysanne aan ka shaqaysanno